بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن قواعد الشريعه التيسير في كل امر نابه تعسير ومن قواعد الشريعه shareecada islaamka qawaaciddeeda ay ku dhisan tahay waxaa ka mid a adtaysiiru fududayn wixii adkaada la fududeeyo fii kulli amrin amar walba gudihiisa oo naabahu ay asaabahu ou asiibay tacsiiru cuslayni ay asiibtay waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lisicdi raxmat ullaahi caleyh meeshaan sheikhu wuxuu ku sheegay qaacido ka mid a qawaacidda diinta islaamka oo ah min qawaacid ashariicati altaysiiru ou yidhi fii kulli amrin naabahu tacsiiru culimmadan fuqahada in badan oo ka midhuna waxay ka cabiraan inay dhahaan almashaqatu tajlibu altaysiira almashaqatu tajlibu altaysiira mashaqada iyo dhibku wuxuu keensanahu la imaanaa fududayn mashaqada la fududeeyo iyo dhibka la fududeeyo yusriguna waa laba qaybood al-yusru qismaani fudaydka la sheegaahoo diinta ilaahay ay fududdahay wax walboo culusna laleeyahay waa la fududaynaa fudaydku laba qaybood ayuu u qaybsamaa yusrun ictiyaadiyun yusrun ictiyaadiyun wa huwa almusaaxibu lijumlati axkaami asharci yusrun ictiyaadiyun wa huwa almusaaxibu lijumlati axkaami asharci waa qeyb yusriga ka mid ah qeybta labaad oo yusriga ka mid ah waa yusrun daari'un waa yusrun daari'un jalabahu cusrun daari'un jalabahu cusrun daari'un wa hada ma yusamiihi alfuqahaau birukhasi alsharciya wa hada ma yusamiihi alfuqahaau birukhasi alsharciya diinta islaamka yusri ay ku dhisan tahay iyo fudayd yusriguna isagaa laba nuuc ku salaysan qaybta koobaad oo yusriga waa yusrun ictiyaadi shaygan markii koobaadbaba fudaydaa laga dhigay marka koobaadba diintu waa fududda diinta dhanba asal ahaan way fududda wax adagba ma aha yusrigaas ictiyaadigaa waa almusaaxibu lijumlati axkaami sharci axkaamta sharciga oo dhanba waxay ku qotontaa ay ku salaysan tahay fudayday ku salaysan tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa waa uu fududeeyey qeybtaasna adiladeedu aaday u fara badan tahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu diintiisa fududeeyey waxaa ka mid ah adiladaas qowluhu tabaaraka wa tacaala yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra yuriidu allaahu bikum ilaahay wuxuu idinla doonaa idinka alyusra fudaydo idinla raba walaa yuriidu bikum adinka ilaahay idinla dooni maayo alcusra culays ma idinla doonaayo waxaa kaloo ka mid ah adiladaas kutusaysa diinta islaamku inayba ku salaysan tahay fudayd qowlkii ilaahi subxaanahu wa tacaala yuriidu allahu liyukafifa cankum yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonaa liyukafifa cankum inuu adinka culaysyada idinka fududeeyo in culaysya aadnaan qaadi karin dusha laydinka saaro ilaahay ma rabo ee ilaahay wuxuu rabaa in wax laydinka fududeeyo waxaa kaloo adiladaas ka mid a qowlu llahi tabaaraka wa tacaala maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj maa jacala calaykum ilaahay korkiina ma yeelin oo kama yeelin korkiina fi diini diinta waxa ku saabsan min xarajin wax dhib ah ama cariiri ah diinta waa laydiin fududeeye waxaa kaloo ka mid a qowl llahi tabaaraka wa tacaala laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay kuma kallifo mukallaf qof ilaahay kama dhigo ugamana dhigo waxaan qofku uusa taagtiisa ahayn tabartiisa aan ahayn waxa qofku awoodo keliya ayaa qofka lagu kallifaa uu mukallaf ku yahay jinni qofku ha ahaado ama insi ha ahaado waxaa kaloo ka mid ah adilada daliilka u ah diinta islaamku aslanbaba inay ku dhisan tahay yusriga iyo fudaydka qowlkii nabiga calayhi salaatu wassalaam oo nabigu uu yidhi ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadun ilaa halabahu ina addiina yusrun ayaa nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam diinku iyo diinta islaamku waa yusrun waa fudayd ilaahay waa fududeeyey subxaanahu wa tacaala walan yushaada addiina diinta qofku iskuma adkaydo oo iskuma dhibto diinta oo lama dagaalanto axadun axad lama dagaalamo diinta oo iskuma dhibo oo iskuma adkeeyo ilaa halabahu haddii ay saasu dhacdana qofkaas diinta ayaa ka qaalib noqonaysa diintu waa fududahay adugu ha adkaynin ha ismashaqaynin ha isdhibin haddaad saas yeesho oo diintiiyo ilaahay uu kuu fududeeyey adugu aada isku cuslaydo marka dambe oo aad diintii aada isku daydo inaad culays ka goobto aysan ahayn way kaa adkaanay diintuu dhibaataa kugu dhacee sidoo kale nabigu calayhi isalaatu wasalaam markuu dadka diri tago ciidamada diri tago waa la dardaarmi jiray dardaarankiisina waxaa ka mid ahaa in nabigu dhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam yasiruu walaa tucasiruu saxaabaduu ku leeyaha uu diraayo yasiruu walaa tucasiruu fududeeya oo dadka wax u fududeeya dadkana waxa ku cuslaynina diinta ilaahay waa fudayde diintii ilaahay oo fudaydka aheed dadka culays ha uga dhiginina tashadudka iska daaye wabashiruu walaa tunafiruu dadka u bishaareeya laakiin ha kala raacdaynina dadka weji furan ku qaabila soo dhoweeya khayr iyo wanaag uga sheekeeya laakiin dadka kala cayrinina wainamaa bucidtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriina nabigu dhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam wainamaa bucidtum muyasiriina waa laydin diray xaal aad tihiin kuwa dadka wax u fududaynaya walam tubcauu laydinmana dirin mucasiriina xaal aad tihiin kuwa dadka wax ku cuslaynaya marka diinta dadka yaan lagu cuslayn diintu marka asalba waa iska fudayd waxaan qofku awoodi karinba qofka laguma mashaqaynin waya qaybta labaad oo yusrigu waxaan nidhi waa yusrun aariun jalabahu cusrun aariun waa yusri aan caam ahayn laakiin soo darriyey waxaana keenay culays laftirkiisu daari ahaa keenay shaygii awal fududaa oo dadka dhan caamka u ahaa ayaa waxaa laga yaabaa dadka qaar ka mida inuu ku cuslaado dadka qaar ka mid a shaygii dadka marka hore u fududaa hadduu ku cuslaado waa laga fududaynaa tusaale ahaan dadka waxaa lagu waajibiyey muslimiinta ah bisha ramadaan inay soomaan maalmaheeda sida caadiga ah oo asalka dadku ay yihiinna waa la karaa waa la awoodaa hadday dhacdo laakiin qof dadka ka miduhu qof dadkii muslimiinta ka miduhu inuu ramadaankii soomi waayo xanuun uu xanuunsan yahay aawgeed ama safar uu safar yahay aawgeed ayuu u soomi waayey ramadaankii qofkaas maxaa la leeyahay qofkaas asagaa si gaara waxaa u haleelay culaysaas hadduu soonkaba karinna uday waa yeele yahay ama duq waa yeele uu yahay ama cudur aan laga rajaynayn inuu ka caafimaado ou qabana waxaa laga rabaa inuu booskii soonka inta soonka iska dhaafo ou qof quudiyo salaada dadku waa awoodaan sida asalka ah inay istaag ku tukadaan weliba salaadda marka in istaag lagu tukadaa la waajibiyey see waa la awoodaa sida asalka ah wax dhibana ma aha salaadda in istaagga lagu tukado sida asalka ah haddii laakiin dadka qaar wax kusoo dariyaan ou istaaggii awoodi waayo istaaggii ilaa ilaa aadba istaagga ka dhacaysa istaagga isku dhib lama dhihin qofkan wax u gaaraha ku dhacay oo in istaaggii dadka kale ay awoodeen isagoo culeysku yaha ah hadduu fadhiga awoodo fadhiguu ku tukana hadduu fadhiga awoodi waayo jiifuu ku tukana salli qaa'iman fain lam tastaiic faqaacidan fain lam tastaiic facalaa janbina nabigu yihi calayhi isalaatu wasalaam addiinu marka yusru diinta islaamku waa yusr waa fudayd diintana waxaa cusleeya oo adkeeya oo dhibaato iyo mashaqaya waxaan la kari karin ka dhiga waxaan diinta aqoonin fudaydkeeduna waaba inta diinta ay sheegayso oo sida ay u sheegay in lagu dhaqmaa fudaydkeeda ah wixii cuslaay markii horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uma jiday qof dadka ka mid a wax dadka kale caadi u ah haddii isaga ku cuslaadaanna isaga si gaara ayaa looga fududeeyey waxaan marka qofka ku cuslayn haddii isagu uu yidhaha laakiin waa ugu culus tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala lama siri karo haddii salaadda inaad istaag ku tukataa aad awoodi karin oo ay dhibaato kuu keenayso fadhiga ku tuko laakiin iyadoon wax dhibaataa aysa kuu keenaynin salaadda inaad istaaga ku tukato cid walbana aad ka xoog badan tahay haddaad tidhahdo saaad u raaxaysato kursi ha lay dhigo fadhigaan iskaga tukaay fadhigaan jeclahay istaagay fadhigee markii lagu yidhaahdo saa xaalkaada waa maxay istaag maa ku tukatidna aad tidhaahdo diinta islaamku waa fudayd fudaydkii yaana anna ka faa'iidaystay aad tidhaa xaqiiqatan aad istaagga awoodi karto istaagga uusan ku dhibayn oo dadka kaloo istaagga ku tukaa aada la mid tahay ilaahay ma siri kartida ogaa salaadaadu ansax markaas maaha marka sheikhu wuxuu yidhi wa min qawaacid ashariicati shariicada iyo diinta islaamka qawaaciddeeda waxaa ka mid a iyo aasaaskeeda attaysiiru fududayn shayga la fududeeyo fii kulli amrin amar walba gudihiisa iyo dhexdiisana la fududeeyo amarkaasoo naabahu aw asiibay tacsiiru cuslaynu ay asiibtay aslan diintu waa fudaydaan nidhi shaygii asalka fududaa dadka qaar ka mid a hadduu ku cuslaadana dadkaas laftirkooda waa laga fududaynaa iyagana isku adkaynta diinta la ysku adkeeyana iyo wixiiba qofku uu weji saxiixa uu heli karo culaysna uu isaga ku hayo isku adkayntaas waxay daliil u tahay qofkaas inuusan diinta aqoonin ama qofka uusa yahay qof aan fiicnayn nabigeenna nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam sida caaisha ay ka wariday radia allahu tacaala canhana waxay tidhi maa khuyira nabiyu sala allahu calayhi wasalama bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun ihmaa maa khuyira nabiyu sala allahu calayhi wasalama bayna amrayni weligiis nabiga calayhi isalaatu wasalaam laba arrin lama dooransiin kan iyo kan nebi maxamedow lama dhihin ilaa hadday dhacdana ikhtaara aysarahumaa labadooda midka fududow dowro jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa goormay laakiin maa lam yakun iman haddaankan fudud dembi owsa ahayn hadduu dembi yahay dadku uga fogaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam haddowsan laakiin dembi yahayn kan fududow dooro jiray yasiruu walaa tucasiruu waa intaas waa inta culummadu inta badan ay sheegaan fududayntaanna iyo diintu fudaydka ay fududdahay halla fududeeyada laleeyahana sharciga halla khilaafa macnaheedu maaha dadka qaaraana waxaa laga yaabaa meeshaan oo kale inay qiil ka raadsadaan oo dumarku ay xijaabka iska tuuraan oo ay dhahaan ina diina yusrun yasiruu walaa tucasiruu xijaabkuna waa kulul yahay waqtiguna waa kulul yahay ay garamo iyo sarwaalla soo qaataan maxaad ka wadiin markii la yidhahdana addiinu yusruni dhahaya ninkii gerka lahaana gerkii u iska xiiraa maxaa kugu dhacay addiinu yusrun saasuu leeyahy bunuugtii ribada oo ribada ku tacaamulayda ayaa lala macaamilaa war maxaa dhacay addiinu yusrun a leey waxaas sheeko waayo sheeka xariir diinta ilaahay yaa fududeeyey fudaydkii ilaahay oo fududeeyey kadibna adugu fududay mayse wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharciyeyo u jideeyey waa noo fudayd xijaabka gabadhan ilaahayaa ku waajibiyey adigu garka inaad daysatana sharcigaa kugu waajibiyey haddaad rag tahay haddii culays iyo mashaqa ay ku jirto caamuhuna culays iyo mashaqa caamuhu arrintan hadday ku jirtana sharcigu marka horeba shaygan ma sharciyeeyeen laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha intaasaa markaba fudaydkii ah intaasaa fudaydkii ah haddii qofka wax u gaaruhu ay jiraan xaqiiqana waxaasu ay yihiin waa la fiiri karaa markaas laakiin inaad tidhaahdo masalada caamka ahaa oo ilaahay jideeyaaba marka horeba culays aheyd sax maa waxaas waa diin la-aantaas hala iska ilaaliyo marka middaas waayahay walaysa waajibun biliqtidaarin walaa muxaramun maca adiraari walaysa waajibun waajib ma ahaanin biliqtidaarin karitaan la-aan walaa muxaramun muxaramna ma jiro maca adiraari daruuro maceed laba qaaciduu meeshaan sheekhu uga warramay mid ka mida waxa waaye laysa waajibun biliqtidaarin midka kalena waa maxay walaa muxaramun maca diraarin kan hore haddaan ku hormarno shaygii ilaahay kugu waajibiyey subxaanahu wa tacaala asalka waajibka ahaa haddaad awoodi weydo oo adugu markaas aadan karin shaygu ma kugu waajibaa oo haddaad ka tagto ma ku dambaabe maya beydkuna wuxuu calaaqa la leeyahay beydkii aan hore usoo marnay alwaajibkuna luq ahaan waa bimacna saaqid wallaasim istilaaxanna waa maa alabahu shaaricu alaban jaaziman luqada waxaa la yidhahdaa waajibka alsaaqid aw laazim shayga saaqidka hor dhacay ama laazimka isilaaxana maa alabahu shaaricu alaban jaaziman shaaricu wixii ou dalbay alaban jaaziman oo go-an oo haddii laga tago lagu dambaabaayo qofka ka tagana uu ciqaab mudanaayo sida salaadahoo la tukado soonkoo la soomo waa waajib waajibkaasi dadka qofka wixii lagu waajibiyey ama wixii waajibka ahaa dadka qaar ka midu hadday awoodi waayaan ayaga fii xaqihim waajib ma ku yahay mase waajibkuma ahaa waajibkuma aha maxaa yeelay waxaan soo marnay ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo le laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa naf ilaahay kuma kallifo waxa taagteedu ay tahay maahanoy awooddo maahane ilahay wuxuu leeya walilaahi cala annaasi xiju lbeyti maxaa ku xiga man istataaca ilayhi sabiila qofkii awood u leh inuu xajiyaa xajku waajib ku yahay soonku wuxuu waajib ku yahay qofkii awood u leh salaada histaag in lagu tukado waxay waajib ku tahay qofkii awood u leh seka waxay waajib ku tahay iyo xoolaha bixintoodu qofkii xoolaha bixintooda awoodo sekadii gaaray waqtigii seke yacni xoolihiisu ay gaareen xilli seke laga qaadana saabkiina kusoo wareegay waqtigiina kusoo wareegay ilahi wuxuu leeya fattaqu llaaha ma statactum ilaahay ka cabsada intaa awoodaan haddaadnaan awoodin waxaan shaygaan laydinku waajibiyey adinku haddaadnaan awoodin shaygaas laydinma heesto sheegaasu shay idinka waajib idinku ah maaha nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staactum idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staactum haddii aan idin amro shay shayga kala imaada waxaad awoodaan ood kartaan waxaadnaan awoodinna laydinma haysto waxaa kaloo adilada ka mid ah qaacidadan walaa tuxamilna maa laa taaqata lana ilaahayow waxaanaan tabar iyo taa iyo daaqo iyo awood aanaan u lahayn ilah waa nagu xambaarin ilaahayna waa aqbalay ilaahayna waa aqbalay salaadda istaag kuma tukan kartid waajib kuguma ah inaad istaag ku tukato fadhi kuma tukan kartid waajib kuguma ah diintu hore an soo marna waa fudayd marka sheikhu wuxuu yihi walaysa waajibun waajib ma jiro bilaqtidaarin karitaan la-aan marba haddaada sheegaan karin waajibka ahaa adiga waajib kuguma aha ciddii kartoo waajib ku yahay cid walba oo aan salaada histaag ku tukan karin salaadda inay histaag ku tukataa ayada waajib kuma ah salaadda in histaag lagu tukadaa waa waajib markay maqasho ayada looma wado warkaas cid kale loo wadaa warkaas qof baahan oo in wax la siiyo ay tahay in la badbaadiyana ay waajib tahay ayaad u awoodi weyda waxaad siido laba qaawano islma qaadaad tihin adiga laftirkaada bagga dhulka ku haya ma kugu waajibaa qofkaas inaad wax siiso kugu waajib maase awoodba uma lihidin qof muslin ahaa berked ku dhacday ama ceel ku dhacday ama webi ku dhacday ama bad ku dhacday adiguna dabaal ma taqaanid qofka in la badbaadiyana waa waajib adiga waajib miyay kugu tahay meydka miyaad kordhine haddii adoon dabaal aqoon adna aad tidhahdo qofka aanaan badbaadinahay eed badday webiga iskula tuurto balaayadaa sii kordhis meydkiyaa sii kordhis tacsidiyaa sii kordhisay masiibadiyaa sii kordhisay waxba sooma aada xasilin khayr maada keenin marka adiga waajibkugu maha waa iska daawane khayradhaan waxaad khayradhaami kartaad khayradhaamine laakiin haddaad dabaal taqaan ka war haddaad dabaal taqaan qofka inaad badbaadida waa waa badbaadine haddaada dabaal aqoon laakiin waajibba kuguma wuxuu yihi shiiku walaa muxaramun maca airaari muxaramna ma jiro oo wax xaaraam la yidhahdaa ma jiraan iyadoo daruura meesha taallo hadday daruura timaado oo nafta loo baqo qofkaas wixii ay nafta ku cesho kartaahi sharciguba ha xarimee iyada markaas xaaraam kama ah markaas waa loo ogolya oo qaacidadan waxaa waaye waa qaacidadii ahayd addaruuratu tubiixu almaxduuraat addaruuratu tubiixu almaxduuraat shayga maxduurka ah oo xaaraamta ah waxaa bannaynaya daruurada ayaa bannaynaysa daruurana waxaa laga wadaa wixii qofta naftu uga dhacayso tusaale ahaan meel bahgooyaha qofkaanu joogaa baadkii iyo sahaydii oo watana waa ka dhammaadeen cabitaankii iyo waxaa ka dhammaaday iyo raashinkii labadaba oon iyo gaajo u dhiman rabaa isagoo naftu ay ka socoto ayuu wuxuu arkay neef baktigoo meel yaalla baktiguna waa xaaraam iyo dhalo khamra ah oo ag taalla khamrana waa xaaraam ninkan laakiin oona u dhiman rabaa baahina waa u dhiman rabaa labadan shay oo xaaraamta ahuna hadeer waa ag yaallaa ninkan qofkaas maxuu samaynaa asaga markaas sheegaasu xaaraam kama aha qofkaas baktigu markaas xaaraam kama aha qofkaas khamradu markaas inuu ku oongooya isaga xaaraam kuma ah kama aha hadduu raba ha alaaleexee laakiin khamrada waa ka oongooyna maxaa yeele ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu ka soo warramay waxyaabihii la xarrimay aakhirka aayadaha wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin faina allaha gafuurun raxiim qofkii gaajo darteed uu maarmi waayo waxyaabahaas lasoo sheegay oo lasoo xarrimay waa u bannaan tahay inuu nafta ka ceshado maxaa yeelay ina allaha gafuurun raxiim waay waa gafuururaxiim ilaahay marka qofka haddii mar daruura ku timaado shaygii markii hore xaaraamta ka ahay daruuradaasuna ay ku suulayso qofkaas xaaraam kama ah waxaa soo gudagelaya gabadhii ama ninkii dhakhtarka u baahday wax dhakhtariya oo qof ajnebi ka ah aan ahaynna waaye maxaa qofkaas samaynaa hadday arrintuba ay daruuro noqoto daruuro hadday noqoto oo qofka naftiisu ay khatar gelayso ajnebigu waa dhakhtarinaa ajnebigu waa dhakhtarinaa hadday arrintu keento inuu meelaha qaar fiiriyo ama meelaha qaar taabto oo gacantiisa kula mubaasharoodana waa kula mubaasharoona maxaa yeelay meeshaan daruura markaan taalla wadaruuratuna tubiixu ee almaxduuraat waay marka walaa muxaramun maca diraarin mar haddii meesha daruura ay taallo muxaram ma jiro sheegaasu muxaram maa qofkii markaa saan soo sheegnaba baktiga ka maarmi waaya baktiga naftu ka ceshana ha ka ceshadee maka dhargaa sahaysa maka qaadana iyo jiscin bacda xoogaa ma uga ridana baktiga marka horena maka dhargaa culummadu warar badanay geliyaan haddii qofku horta dhibaatada uu ka cabsaday oo naftiisa ku saabsan iyo naftiisu inay baxdo cabsashada uu ka cabsaday hadday ku suulee wax yar oo baktiga uu ka cuno kadibna uu intaas ku cidgeli karo ogyaha inuu ku cidgalaayo sahayna ka qaada uu maayo kana dhargi uu maaye naftu ka ceshaa waana ka tega waa ku meel gaaraan haddii laakiin uu shaki ka qabo in hadda markuu baktigan ka tago haddana markuu meel laxa maraa oo baktiga u baahanayo oo is leeyahay cidu kuuma dhowa muxuu samaynaa baktiga maka dhargaa oo caloosha maka buuxsanaa mase weelow ku qaadanaa culummada qaarba waxbay ku dhuftaan laakiin sida fiicani meeshii uu ka dhargi lahay waxaa laga yaabaa wax yar kadibba in ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ka korgeeyaaba suurtagal ah oo muslin u baxsho ama gaalo u baxsho waxuu nafta ku celiya marka wuxuu samaynaa markaa sida fiican waa inuu wax ku qaato weel ku qaato baktiga qaadashadaas u qaadana waa uu nin bakti sida maahane wixii cuni oo maayo haddii uu haddana daruuradu ay ku kallifto mar labaad inuu ku laabtana haddana uu nafta ka ceshado ousana ka dhargin ilaa uu ka cid galana uu baktiga sido see wakti dheera waxa laga yaabaa safar dheer inuu galee asagoon daruura u hayna ousa baktigaas cunin mar walba baktigaas waxaa loo ogol yahay markii naftu ka dhici rabto nafta u yaabo oo uus yidhaahdo markaan waa geeri wax ka dambeeyahay hadda kadib waxaa ka dambeeya markaan waa geeri marka uus yidhaahdo ayuu wax yar ka rifrifanaa markuu nafta ka ceshado indhuhu iftiinkooduna usoo laabtana waa uu ku dheelmanaa indhahaas iftiinka usoo laabto iftiinkaas indhaha usoo laabto ku dheelmana waa ku cidgalaa markuu cidgalana wixii uu haayey waa bakti waa iska tuura daruuradan laakiin sida beydka beydkan ka dambeeyaba noogu imaan doontaba daruuradaanu waa daruuro sharuud leh wuxuu inay daruuradu markii daruuro la leeyahay xaqiiqatan inay wax daruuro yihiin waaye shuruudda daruurada waxaa ka mid ah sidqu daruura horta marka koobaad waxaan aad daruuro waaye leedahay horta inay daruuro yihiina shardi ah shaygan baktiga ah ama shayga xaaraamta ah markii la leeyahay haddii daruura taallo shay xaaraamuhu ma jiro waxaa shardiya daruuradu inay run tahay sidqu daruura ayaa shardi ah waxaa kaloo shardi ah markii shaygaas xaaraamta laguu ogolaana anlaa tandafica aldaruuratu ilaa bilmuxarami daruuradu waa in la ogaado inaysan ku suulaynin shay xaaraama maahane shay kale hadday shaygaan xaaraamahayn daruuradu ku suulayso xaaraamtu kuma bannaana anlaa tantafica aldaruuratu ilaa bilmuxaram waa shardi laba sidoo kale waxaa la rabaa dhanniga qaalibka inuu yahay haddii xaaraamtan la isticmaalo in daruuradu suuleyso xaaraamta haddii la isticmaalo in daruuradu suuleyso waa dhanniga qaalibka inuu inuu yahay waa qaacidadanna dad badanaa waxay u adeegsadeen waxyaaba muxaramaad ah samayntood ay wax badan u adeegsadeen ribadiiy iska isticmaaleen dadkii ribada ku dhaqmayay iskala dhaqmeen oy ribadii kula dhaqmeen xumaano fara badanay sameeyeen markaasaa markii la yihahdo war waa maxay xumaanta aada wadiin waxay leeyihiin addaruuratu tubiixu lmaxduuraat shaygu inuu daruuro yahay oo nafu ku haydo waa shardi iska fiiri ilaahay subxaana wa tacala lama siri karo walaysa waajibun waajib ma ahaanin biliqtidaarin awood iyo karitaan la-aan walaa muxaramun muxaramna ma jiro maca adiraari daruuro maceed wa kullu maxduurin maca adaruura biqadri ma taxtaajuhu addaruura beytkan beytkii hore calaaqa la leeyahay wa kullu maxduurin uu yihi shiikhu maxduur walba mamnuuc walba muxaram walba maca adaruurati xaal ou daruurada maceeda yahay biqadri maa yuqadaru waa lagu jaangoynaa biqadri maa kii qadarkiis iyo wax la eg taxtaajuhu ay u baahneed addaruuratu daruuradu ay u baahantah beytkan beytkii hore u calaaqa la leeyahay wuxuu ka dhigan yahay beytkii hore shardi loo xiraayo beytkii hore waxaa ku jirtay shadrigiisa dambe walaa muxaramun maca diraarin shiikhu marka wuxuu ku yidhi meeshaan waxaad ogaataa muxaramka waxaad ka isticmaalahu inay yihiin inta daruuradu ay ku suuleyso wax ka badan maya inta daruuradu ay ku suuleyso ayaa muxaramka laga isticmaalaa saan soo sheegnaba baktiga wixii nafta lagu ceshanayo ayaa laga cunaa ama ugu yaraan lagu cidgalaayo sidoo kale dhaqaatiirta ragga ah ee dumarka daaweynaa ajnabiga ka ah daruuraduna ay keentay inay daaweeyaan inta daruuradu keentay keliya ayay ku ekaysanayaan fiirmada gabadhii waxay u baahan tahay cirbad gacanta looga mudo calaacasha korkeeda dhihi ou maayo ilaa murqa fayd dhihi ou maayo ee wuxuu samaynayaa inta gabadhaas uu cirbadda uga mudaayo oo calaacasha keliya ah ayuu ka faydaa haddii lagu qasbanaado in looga mudo cirbadda gabadha muruqa looga mudo gacantaas cirbadda looga mudaayo ayaa inta cirbadda gabadha in looga mudo ay tahay keliya laga faydaa bas meel ka badan maya hadba meesha dhakhtarka uu daaweynaa daruuraduna ay keensatay gabadha ajnabiga ka ah inuu ka fiiriyo ayuu ka fiirinaa daruuradu meeshay keensatay inuu ka taabto ayuu ka taabanaa meel kale maya gabadha laftirkeeda dhakhtaradaana waa saas laakiin arrintu waa in daruura keentay ogaadaya waa daruura waxaan joognaaye gabadhii waxaa la waayey gabar daaweysa markaasay ninka aade hadday arrintu tahay fiirmo iyo taataabasho hadday keenayso haddii arrinta fiirmo iyo taataabasha ay imaanaysa wa haddii war laysku sheega ay taa wuxuu yihiin iyo shaybaaro laysku diro iyo indhakacabir caadigaho guud hadday yihiin rag iyo dumar waa isdhaktari karaan waxba dhiba ma leh laakiin hadday arrintu fiirmo cawro la fiiriyo ay keensane iyo taabasho ajnebi dad kale oo ay istaabtaan ragga raggaa iska leh dhakhaatiirta ragga ah dumarkana waxaa iska leeyihiin dumarkay leeyihiin daruurada la sheegaana waa markii meel kale la waayo waay daruura macnaheedu waa saas ee sida hadda jirta maahan oo la yaab kale oo gabdhihii lo looga yaaban yahay ayagoo gabdho dhaqaatiirahoo daaweeye ay joogaan ayaa nimankii laga dhicilaya markaase waxay leedahay ma gabaraa wax taqaana aniga markii lay dhali tago waa in hebel isoo dhaliyaa heblo iskuma aamini karo iyo heblo iyo naag umulisaa iskuma aamini karo ayay leedahay waxaau saxmaa ceeb waa gabare waxaas waa kugu ceeb axwaashu axwaal dhow maa meeshaasoo kale waa meel awalba daruura ay keentay in la fiiriyo meel in la fiiriyo ay aheyd maa daruuradii marka biqadariha in la geeyo waayo aan xadkeeda la dhaafin oo haddii gaba waxa fiirinaha ay gabar noqonayaan gabar ha fiirido haddii ilaaba ilaa in la fiiriyo ay noqonay gabaraa fiirine gabaruu gey haddii ayada laga maarmi karo laftirkeeda ka maaran haddaada ka maarmi karin gabar u gey kale laakiin nin hala aadin waxaa fiican dhakhaatiirta wax barane oo dhakhtarnimada barane hu hadday rag yihiin daaweynta iyo takhasuskooda inay ka dhigtaan waxyaabaha ragga ku tacalluqa hadday dumar yihiinna takhasuskooda inay ka dhigtaan waxyaabaha dumar ku tacalluqa laakiin waa ceeb waxyaaba nin u khaasa in gabar kusoo takhasusto oo y tidhaahdo gabar waxaan kusoo takhasusay xibinta taranka ee raggan kusoo takhasusay daawadeeda waa dhacdaa waa ceeb wax saxa maaha wax kula gudboon maaha wax kuu qalma maaha sharaftaada maaha diin maaha akhlaaq maaha dhanka kale waxaa ceeb ah in yidhahdo waa soo takhasusay dhaktar ah waxaana ku soo takhasusay xibinta taranka ee dumarka sida loo daaweeyaan ku soo takhasusay ee naaga habeen iyo maalin walba ay faylugu jiraan wax fiican maa waxaas sharaf maaha diin maaha caqli maaha gabdhuhu ha ku takhasuseen waxyaabaha iyaga gaarka u ah ragguna waxyaabaha aya gaarka oo ku takhasuseen gabadhii nin daawey karana gabadhii gabaru daawey kartana gabaru ha daaweydo ninkii nin daawey karana nin ha daaweeyo haddii ayagu ay isdaaweey waayeen waxa isku jinsiga ah daruurana ay meesha taallana baabka daruurada markaasaa la aadaa daruuradana waa soo marnay wuxu inay xaqiiqa yihiin wa shiikhu dhegeysto wuxuu yidhi wa kullu maxduurin maxduur walba maca adaruurati daruurada maceeda xaal uu yahay biqadri maa ay yuqadaru waa la qadaraa biqadri maa kii wax la eg taxtaajuhu ay u baahan tahay ay u baahneed addaruuratu daruuradu waa haddii daruura taal wuxuu shiiku ka hadlaa haddaan daruura oolin meesha warkeedba ma jiro warkeed hore aan uga soo gudubnay taas laakiin haddii daruura taal laftirkeeda daruurada in inteeda lagu ekeeyo addaruuratu tuqadaru بqadrha weeye darsiguna maanta halkaasa noo joogo والlaه سubحanaه وتaعaلى عlى وأعلم وبالlahi التوفيq